فصل فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه adigu waxyaalihii muqadimaadka ayaanu dowdalowga idinaynu kuba jirnay waxaanan inoo sooyn shalay soo yar aragnay bal tacriifka ama bal xad ayaa dee mucarif qolowna igaansan munaadiqado kaleana xad tacriifka ay leediya waxay tay ama shardigiisu wuxuu yahay oo ah inuu jaamic maanican noqdo ama mudarib muncakisa u noqdo aan soo aragnay nimankana umuuro kale oo bal tacriifkooda oo dee kollay laysaga baahan yahay ayuu aynu yar arki doonaa kutubtii horeba dee barkoodan tacriifkooda kusoo aragnay ka wuxuu yihi mualifku raximah llahu tacaala fa ama alcilmu lafdigan alcilmu ama cilmigu fahuwa isagu macnaa alcilmigu waynoo tacriifinayaa aymadun usuulka barkood sa imaam laxaraminiyo ragliina waxaabay kuga teriyaan lafdigan ama alcilmu inuu wax kastoo lagu tacriifiyaba isagu ka muuqasho badan yahay uu kaba cad yahay oo tacriifkiisuna aanu sahlanayn amase waa shay la dareemayo la garanayo tacriif sidaasaba u baahnayn wixii lagu tacriifiyana isagunbaaba kaba cad baydaahaa bal haddii la tacriifiyo fa huwa cilmigu macrifatu lmacluumi wixii macluumku waa wixii amaa min shanihi an yuclam wixii shanigiisu ah in la ogaado kaa garashadiisa la garto calamaa kii korkii huwa waxaa macluumka ama shanigiisu yahay in la ogaado calayhi korkiisa uu ku sugan yahay fi lwaaqic oo xagga marka la ega xaqiiqada iyo nafsul amarka ama waaqaca waxani dee aan doonayno inaan ogaano ama shanigiisiya in la ogaado se uu yahay ee xaqiiqadiisu ay tay ama nafsul amarka uu ku yahay oo lagu ogaado ayaa cilmi lagu magacaabaa oo kaas baa cilmi yahay waayo danigii iyo shaki iyo umuura way noo soo socdaan laakiin marka ay noqoto cilmi waa wuxuu leeyahay macrifatu lmacluumi waa macrifatu maa min shanihi an yuclama waxa ay tahay shanigiisu ama uu yahay in la ogaado kaas garashadii la garanayay see lagu garanayaa calama kii korkii huwa oo waxaasi caleyhi isaga fi lwaaqic ama dee fi nafsi lamri uu kuba suganyay si uu ahaw in lagu garto lagu ogaado taas baa cilmi lagu magacaabaa wa qaalat ilmuctasilatu daaifada muctasilada la yidhaaho waxay tidhi waana daa'ifo ama firqo dee firqooyinkii islaamiga kaba mid ah iyaga dhexdoodu qaybo kala duwan yeeshay oo dee hadiyo goor ahradoodiiba laga yaaba iyo taas baa markaa ra'yi soo kordho ama qolo aragtideedba waxaa la arkaa inay firqo cusub noqoto si firqooyinkii kaleba laguba yaqaanay laakiin usuushooda guud ee inta badan ay sheegaan oo dee shan iyo waxa kaba mid ah ama tawxiid iyo cadli iyo xaggan waciidka oo kale ama wacyo waciid aan siraacin iyo almansila bayna almansilatayn oo la yidhaah oo waxyaalihii ugu horreeyey ictisaal ahaan uu ku bilaabmayba ra'yigoodu oo mansilada almansila bayna almansilatayn iyo xagga marka la eego addoonku inuu mukhtaariyo isagu afcaashiisa ka isagu samaysanaya yahay oo kale isagoo abuura aan laba imanayo siday kaba cabireen oo kollay tawxiidkuna walow dee maqsuudku uu yahay in ama dee cibaaradooda hore ay ahayd dee ilaahay subxaanah watacaala wixii aanu laayiq ahaynba in lagaba nasaho dee taasoo kale laakiin haddana muro iyaga ra'yigoodoo dee toosnayn ayay kaba ratibeen ay kaba mid tahay xagga sifaadkay anfiyayeen oo kale oy kaba dhigeen haddii dee sifaad bal maalan sifaadkan ilaahay inaanay daatadiisa un ay tahay ama aanay kaba baxsanayn wax sifaadkoo guud ahaan ay inkireen iyagoo leh halkaa tawxiidnimadii baa nuqsaani ugaba imanaysa iyo iyagoo bal maalan allah yidhi baa ilaahay lagama arkayo de aakhiro kale waa kuwan inkiraya oo kaleo waa dee jaanib xagga cadligana waaba iyaga umuurahan ay dee bal maalan inuu addoonku uu yahay ka waxaan ficilkiisa laba imanaya ilaahayna subxaanahu watacaalaa aanu isagu iraadeynba amaanu dee amrahayn waxyaalahan dee adigu ay iraadeyn iyagu waayo iraadadii kowniga iyo tii sharciga ahayd bay iskuba dareeno waxyaalo fasaad kuba sugan yahayoo salaaxa isaga waajib kuba ahoo waxyaalahan kale dee waa wuxuu addoonku xaggiisa kala imanaye oo xaggiisa loo tiirinaya maahay waxyaalaha ay kaba ratibeen almanzila bayna almansilatayn waa ruuxii kabiirada laba yimi oo kale inay yidhaaheen dee mu'minna maaha dee magac gaalna uma sugayna laakiin natiijadu ay ahayd maakhira naar waa ku daa'imaya iyo umuuro saasaa usuushooda kaga mid ahayd haddaba bal qolooyinkaasi waxyaalaha waxay yidhaaheen huwa isagu ictiqaadu shayin shaygii oo la ictiqaadiyaa la yidhaah macnaa huwa waa cilmigu ictiqaadu shay calaamaa kii korkii huwa shaygu bihi isaga uu kuba sugan yahay maca sukuuni nafsi ilayhi iyadoy la jirta taas naftii oo waxaa ictiqaadka caynkaasa aan shaki ka gelinoo uba iilanayso dumaanino qalbi ama nafta oo ku xasisha ay taasi laba jirto taas bay yidhaaheen adigu bal qoladii hore ama tacriifkii uu isagu doortay sheekhay kuba tacriifiyeen bal haddaan nidhaahno cilmi baan tacriifinaynaa macrifatu lmacluumi calaa maa huwa calayhi buu inoogu tacriifiyey halkii bal macrifadii ictiqaad baa iyaga cibaaradoodu ay noqotay oo iyadoo la ictiqaadiyo shaygii la ictiqaadiyo se uu yahay waa tii uun oo dee nafsul amarka ama waaqaca uu ku yahay lagu ictiqaadiyo iyadoo weliba ictiqaadkaas shakiya waxyaalahaasi aanu la jirin nafta oo u iilanaysa ku xasilaysa ama waxaan dee waxa weeyaan uu shaki aanu ka gelayna hagaag waxaan u ictiqaadinayso ictiqaad jaazima ictiqaadinaysa ay jirto naftna ay uba iilanayso taas baa lagu magacaabaa way yidhaaheen cilmigu uu yahay sheekh wuxuu leeyahy hada hayru saxiixin laakiin tacriifka caynkani mid hagaagsan ama saxiixa maaha oo gees in dee cilmi marka la tacriifinayo ilaahay subxaana la leeyahay cilmi oo kale ilaahay cilmigiisii ee wax kastaba shamliyey wax mawjuuda iyo wax macduuma bal hadduu ahaado si uu noqon lahaay oo dhan oo dee tacriifka hore inoo soo gelaya ayaa kan cilmiga ilaahay ictiqaad lama odhanaya baxaya taasi iyadu waa mid arrin kalena waa tan uu sheegayo liannahu tacriifkani yabtulu waa buraya waana ti aan shalayba soo aragnin tacriifku inuu jaamic maanicayo inuu mudarid mucakisa yahy oonay bal jusiyaadkiina wax kaba baxayn waxaan isagii kaba mid ahayn oo soo gashaana aanu jirin marka wuxuu ku burayaa biictiqaadi ilcaamiyi kii isagu caamada ahaa ama muqalidka ahaaba dhaho dabcadka kitaabkan dabcadan caalam lkutub iyo dabcada daarulkutub ilcilmiya dhammaan halkan waxaa dhacay biictiqaadi alcaasi laakiin khada baydeeteena way noo saxan tahay biictiqaadi alcaamiyi kii caamada ahaa ama muqalidka ictiqaadkiisii fii maa yactiqidu waxauu isagu ictiqaadinaya dena waa waxuu ama cid kaba maqlay laakiin uu ku kalsoon yahay oo uu ictiqaadiyo waxyaalaha uu ictiqaadinaya ictiqaadkiisii ahaa ayuu isagu waxa weeye ku buraya waayo fa ina hada almacnaa macnahan ah ictiqaadu shayi calaa maa huwa bihi maca sukuuni nafsi ilahi waa tacriifkoodaas mawjuudun fiih ictiqaadka caamiga kaa caamada ah ama muqalidka ictiqaadkiisi waa laga helaya waayo shaygii waa ictiqaadsan yahay si uu ahaa ama ayuu abu kuba ictiqaadsan yahay naftiisa sukuunkii waa jiraa walaysa dalika bicilmin haddana cilmi laguma magacaabayo waxa ujeedadu tahay bal ruuxan muqalidka ah ee uu caamada kaba cabiray ee wax lagu yidhi uun qabsaday dee waa kuwan oo ictiqaadkoodu waa ictiqaad go-an oo jaazimo wixii bal dee si ay waxa weeye loo taas shaki loo geliyo ama looga reexa way adagtao wixii kol hadduu ku dhego wixii sidibuu u qabsanaya laakiin wax macrifo ah taa laguma tirinayo ruuxan muqalidkaa dee waxaan uu kuba sugan yahay guud ahaan saa ibnu cabdilbari laydhaadeen waa wax lagu yidhi inuu qabsaday wuxuu daliil iyo istidlaal iyo nadar ku gaadhay maaho cilmi laguma magacaabo oo muqalidka kiisii cilmi laguma magacaabayo marka wuxuu leeyahay ictiqaadkii waa jiraa waxaana waa taqliid oo cilmi ma aha haddii aan ku tacriifino cilmiga ictiqaadu shay calaa maa huwa bihi maca sukuuni nafsi ilayh dee ruuxii caamada ahaaba ictiqaadkaas xaggiisa waa laga helayaa bal uu ku dhegan yahay bal dee awqaada qaarkeed xataa dagaal iyo dil laydhaah waa lagu dilaya aan wixii lagaga dhaqaajin karin oon qalbigiisii lagaga saari karin wixiina haddana waa waxaa taqliidka kuga yimi in istidlaal iyo nadar iyo cilmi dariiqii aan ugu xasilinoo cilmi laguma magacaabayo muqalidka cilmigiisii haddana dee ictiqaadkana tacriifkiisi waa ku rumoobaya saa daraaddeed cilmigii in lagu tacriifiya ictiqaadu shay calaa maa huwa bihi maca sukuuni nafsi ilayhi bal markaan eegno cibaaradan dee iyadoo umuuro kale uu sharaxiisa halkana waa qolooyinkan waa xagga soo kuwa idinooga soo naqlinaya walow hadalkiisu intaa uu ka dheeraa bal umuuro keenaya tacriifka muctasila fasaadkeedaoo saddex wajaha tani mid kamida uun ay tahay bal umuurihii kale haddaynaan eeginba kii caamad ahaaba ictiqaadka waa laga helaya arrinkiisna cilmi maaha marka cilmiga intaa lagu tacrifiya dee wuxuu leeyahay maaha wax saxiixa oo dee waxaan helaynaa suuro ictiqaadka jiro tacriifkiina aan helayno laakiin aanu cilmi ahayn oo ruuxii caamad ahaaba dee waa muqalidkii wixiisani cilmi laguma tirinayo taasi waa mida waa tacriifkii waana ta aan leenahay aimada qaarkood baaba ku tiriya inaan waxba cilmiga la tacriifin oo wixii lagu tacriifiyaba isagu ka cadiya ama tacriifkiisu aada u adag yahayba faslun waalcilmu cilmigu darbaani laba qaybood weeye ama laba u kala baxa qadiimun mid horeeyey iyo wa muxdathun mid soo dariyey oo xaadithun isagu dee mid horeeyey aan ahayn oo qadiim ah falqadiimu cilmigaa qadiimkee dee bilow iyo aan isagu lahaynba cilmullaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay cilmigiisii weeye wa huwa mutacalliqun cilmiga ilaahay wuxuu ku tacalluqaya bijamiici almacluumaati waxyaalahan macluumaadka ama shanigeedu ay tay in la ogaado de adugu guud ahaanba mawjuudaad iyo keyrkeedba waa caam yeelaya waxaan jirinba hadduu ahaado siduu ku noqon lahaa ama uu ahaan la bal hadduu dhaco laba helo taa ilaahay waa ogyahay subxaanahu wa tacaala markaa macluumaad dhammaanteed buu cilmigaasi shambinaya kuba tacalluqaya walaa yuusafu lagumana sifaynayo dalika dee cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala biannahu daruuriyun walaa muktasabun waayo cilmigii khalqigaa labadan u kala baxaya wixii ay yaqiin gaadheenba ama cilmi ugu xasilayba ayaa ama daruuri baa la odhan ama waa muktasab ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa taa laguma sifaynayo daruuriga haddaan soo aragno waa cilmigaa ruuxu uu isagu kuba qasbaya inuu san u yaqiiniyo eenu iska daafici karahayn ama aanu iskaba anfihi karahayn haddii taa markaa daruurigu uu yahay muktasabkuna cilmiga yaqiinba ha noqdee laakiin dariiq nadariiyo dariiq istidlaal ruuxii ugu xasilayo uu yahay ilaahay subxaana watacaala cilmigiisu dee taa waa kaba baxsan yahayoo labada taqsiim ee inoo soo socdee cilmigii khalqiga loo kala bixin doono cilmiga ilaahay isagu subxaana watacaala isagu midna maaha kuma sifoobin walmuxdathu cilmigan isagu muxdatkiihi cilmulkhalqi guud ahaanba khalqiga iswada raaci makhluuqaadkii guud ahaanba cilmigoodii weeye oo waa iyagoo dee waxa weeyaan wax dambe oo usoo kordhay oo usoo dariyey buu noqonayaa cilmi qadiima maaha iyagii baaba dee markaa markaa waxaa xaadidka iyagii baaba ah waqad yakuunu dalika haddaba cilmiga khalqigu inuu noqdaa la arkaa daruuriyan mid daruuriya inuu noqdo waqad yakuunu muktasaban mid isagu muktasaba in noqdo tacriifkuu inoo dambeeya isaga inoo tacriifin doono ee horena xataa matigii yaraa ee waraaqaadka waan ku soo aragnay umuurahan tacriifkooda cilmiga tacriifkiisana waan soo aragnay jahliga inoo dambeeya tacriifkiisii matigii yaraa baan kuba soo aragnay iskabadaa dee nadmigiisi iyo sharaxiisiiba cilmigu bal matalan kiisa daruuriga iyo kiisa nadariga ama muktasabka ana waan soo wada aragnay markaa waa umuuro aynu hore usoo aragno inoo soo noqonayo uun imaka halkan ayay noqonaysaa dee cibaaraadkii ha isbedeleen amhilo inoo soo kordhi kartaa haba jirto ama tacriifkii oo dee wej kaleba iyo hab kale ama kuba iman karaa laakiin waa umuuro aan sooba ogaanay bal haddaba cilmigii khalqigu ee dee cilmigeenni uu kaba mid yahay dadku cilmigoodii uu kaba mid yahay waa laba marka eeg hadda wixii daniga ahaan maaha danigu waa inoo dambeeya dee danigu cilmi ma aha ee waa wixii bal matalan uu ruuxu kuba ogaaday si uu ahaa fil waaqic uu ahaa ama nafsul amarka uu ahaa si uu kuba garanayay ee yaqiin dee waa waxyaalaha yaqiinta ah hubaalka ah ayaa laba noqdo mid daruuriya mid muktasaba fadaruuriyu kii daruuriga ahaa kullu cilmin cilmi kasta weeye oo lazima laasimaya almakhluuqa makhluuqii laasimaya calaa wajhin wej korkiina u laasimaya ama wej laa yumkinu aanu u suurtogelahaynoo dafcuhu daaficitaankiisa can nafsihi naftiisa uu cilmiga ama macrifada uu ka daafaco bishakin shaki uu wixii shaki iska geliyo taa uu kaga daafaco walaa shubhatin bal shubho kaloo uu isgeliyo oo bal wixii dee yaqiintii iyo macrifadii isagii dee nuqsaaminaysa taa aanu iskaga daafici karinkaabaa la ydhaha adigu san horeba usoo aragnay cilmigan daruurigii waa wixii aan nadar iyo istidlaal xaggii aan kuba iman waa waxaan ruuxa iktisaabkiisii markaas oo can dariiqi nadar wal istidlaal uu ku kasbaday aan loo teerinahayn waa cilmigaa ruuxi inuu san uu ictiqaadiyo ama uu yaqiiniyo uu ku qasban yahay ee aanu iskana daafici karahayn shaki aanu iskelin karahayn oo bal dee biilka arrinta inoo soo socota iminka halkan waan fadhinaa ishaadu wixii ay kuba dhacday ay arkayso iyadoo aada ikhtiyaarkaa xataa taasi aanay ahayn uu qasadka aanay ahayn wixii ishaadi ku dhacday inaad waxan inaad sidiisii kuba garatood yaqiiniso waa waxaad ku qasban tahay waxaad arkayso naftaadii kama shaki gelin kartid oo ma odhan kartid walaa waxaan imalaa sidaa maba ah oo kale isma inkirsan kartid imshuba iyo waxyaalaha ama shaki aada iskaga daafici kartaa ma jirtee wixii aada aragtay ama aada maqashay inuu waxaa imaka dhawaaqa aada maqashay dhawaaqii waxa uu yahay ama dhawaaq shaksi uu yahay dhawaaq xayawaan uu yahay oo waxaad ku qasbantao aan iska daafici karayn waana waxaan ikhtiyaarkaagii nadar iyo istidlaal kuba iman balkaasi waa kaa daruuriga amhilana wuu inoo sheegi doonaa ama xaggu inoogaba yimaado wixii aan nadar iyo istidlaal kuba iman ruuxa ikhtiyaarkii iyo qasadkiiba aan ahay laakiin isagiina uu ku qasban yahay inuu dee saas yaqiintaa iyo macrifadaas way u xasilaysaa daruur ahaan bay ugu xasilaysaa iskama celin karo shaki iskama gelin karo kaas baa waxaa lagu magacaabaa cilmi daruuriya wadalika kaasiba waxaa weeye kalcilmi cilmiga alxaasili xasilayay can ilxawaasi xawaastan alkhamsi shanta ah allatii hiya asamcu walbasaru washamu wadawqu wallamsa waxyaalahan dee xawaasta shantaa la ydhaa ee maqalkii iyo aragii iyo urtii iyo dhadhankii iyo taabashadii taa kuba xasilayay weeye cilmiga dariiqa inoogu sugnaadaa waa cilmi daruuriya araggii waa taan sheegnay maqalkii waan sheegnay raayaxaad urisay hadda umamaad qastayn omaad doonayn dee raayaxadaasi inay raayaxo udgoontayo inaanay ahayn garashadeedu way ku xasishay qasab bay kugu xasilaysaa waxaad imika iska aada odhan karta wax udgoonaad urisay ama wax aan udgoonaad urisay aada shaki iska gelin kartana maaha waana cilmigaan ikhtiyaarkaaga kuba iman oo kale shay haddaad taabato taabashada inuu wax qallabsan yahay iyo inuu wax jiracsan yahay iyo wax naacima uu yahay taabashadan bay kugu xasishay waana macrifadeedaas yaqiinta ee sidiisii aad wixii kuba ogaanayso taasoo kale iyadoo wixii dee uu lamsigii dhacay dariiqiisiina waxaa kuugu sugnaaday wax tashkiik oo kale ama aada naftaadii isdiidsiiso oo kale wixii taasi oo dhacaya ma jirto dee ruuxu hadduu caadi yaho ruuxu markaa caqligiisa ama dee wax ama uu ku jiro aanay ahayn sida dee nimankii suufistaa iyo la odhanaye lahaaba xaqaaiqul ashyaa maba jirto ee waxna wada khayaalun aan arrintu ahayn bal haddaba wixii dariiqa xawaasta mid kamida inoogu xasilay waa cilmi daruuriya waa mid waalcilmi wa kalcilmi cilmigiiba weeye bimaa tawaatarat bihi wixii ay ku tawaaturtay iskaga daba timay isku raacraacday alakhbaaru wararkii wa min dikri lumami saalifati ummadihii hore tegay sheegitaankooda walbilaadi bilaadii annaa-iyati fogeyda taasba weyn oo waxaa kaloo cilmigu dee kaba imanayaa xag khabar laakiin dad aada u badan oo been inay isku waafaqaan ama calaa sabiili itifaaq ay ugaba dhacdo taas caadada ay dee marka laga aamiyo caadadu ay mustaxiil kaba dhigayso taas oo kale xataa inagoon islaamkoodii eegin cadaaladoodii aanay eegin warkaa waxaa inoogu xasilaya cilmi iyo macrifaan ku gaadhayna waana macrifo aan nadar iyo istidlaal ku imanee aan ku qasbanay inaan ictiqaadino wixii oon yaqiino bal mithaalka uu inoo sheegay imika waxaa jira bilaad badan oynu garanayno oon yaqiininayna inay jirto inteenna fadhida midkoydna aanu arag bilaad gaalaad ha noqoto bilaad islaam haba noqoto bal haddaba markaa beledkaas ama magaalada dee warkeedu calaa sabiili tawaatur uu inoogu xasilay maynaan arag khabarka mutawaatirka inoogu yimi cilmi markaa istidlaal iyo imika inaad dee daliil qaadato nadar iyo fikir iyo waxyaalaha kugu yimina ma aha waa cilmigaa daruur ahaan kuguba xasilay mar markaa taas oo kale isaguna waa nooca daruuri daruurigoo dee bal iminka magaalooyinka aan maqlaynin idaacada ka maqlaynin aan maqlayno ruuxu waa yaqiininaya inay jirto waa hubaa shaki cid kale gelisay ama uu isagu shaki geliyey iyo waxyaalahaasuu garashada iyo yaqiinta iskaga celin karu iskaga daafacayaana maba jirto iyo dee shubo kaloo uba imanaysa bal taasoo kale ummadii hore iyadna inagaba horeeyay akhbaartoodu sida tawaaturka inaguma soo gaadhay bal taasna waaba mid wamaa yaxsulu fi nafsi nafta waxaa xasilaya wakalcilmi bimaa yaxsulu fi nafsi oo min alcilmi garashaa ruuxu iyo yaqiin uu yaqiinay bixaali nafsi kolley waxyaalihii dee waa umuurtii wujdaaniga ahayd oo haddii xawaastaasi waxyaalahan maxsuuska ee xawaasta mid kamida lagu haleelaya ahaa wuxuu ruuxu naftiisa xaggeeda ka haleelayay ka dareemayay ma ay ka helayaan leeyahay ama uu kaba dareemayay taasoo kale iyaduna waa wax aan istidlaal iyo nadarna ugu iman waa waxaa isaga cilmigeedii iyo macrifadeedii ama yaqiinteedii ay laasimaysa inuu iska riixi karahaynba wadalika bixaali nafsiga min asixati caafimaada wasaqami xanuuna walqami murugaa walfarax faraxa iyo oo bal waxa weeyaan ruuxu dee haddii xanuunsanayana xanuunkiisii waa wax dareen uu dareemayo dareenkaasi maaha wax male uu malaynayo isagoo daniga inoo soo socdo maaha wax bal matalan waa wuxuu naftiisii kama helayuu ka ogyahay waa macrifo daruuri ah iyo yaqiin shayga si uu ahaa uu kuba ogayo oonu iska daafici karahayn oo aanu iska shaki gelin karahayn caafimaadkana waa saas murugada uu helayo faraxa uu helayo umuuraha caynkaasa macrifadeeda iyo garashadeeda oo inuu faraxsan yahay garashada uu garanayo ama yaqiintan imiga agtiisa xaasilka ku ah waa wax isaga ku tacalluqsan ama uu caafimaad qabo ama uu xanuunsanayo dee taasna waa macrifada daruuriga weeye iyo wamaa yaclamu wuxuu kaba ogyahay min kayri kayrki oo min alnashaadi waalkasali waalfaraxi waalqami wataraxi oo keyrkii xaggii waxaa dee isaga intuu uga muuqdo uu kaba ogyahay ama nashaad uu waxan uu nashaadaysan yahay ama wahsi uu wahsan yahay bal matalan shaqsigani oo kale faraxuu faraxsan yahay murugo uu murugaysan yahay taraxna waa xusni uun lafdiga tarax waa muqaabilkii faraxa oo waa xusnigii iyo murugadii qalbigaasna waa dee waxyaalihii dhibta iyo karbigii haystee qalbigiisaba cidhiidhi gelinayay iyo wa khajali lkhajili ruuxii khajuulka ahaa khajalkiisaas waa cid kalu ka dareemaya laakiin waa shay wujdaaniyu isagu helayo waana macrifo dee taa aan nadar kuba imanen ruuxii bay kaba muuqanaysaa waana yaqiininaya wawajali lwajili kii cabsanaya cabsidiisoo kale iyo wamaa yushbihu waxyaalaha shabahaya oo mimaa yudaru waxyaalaha uu ruuxa loo baahinaya ama uu dee kuba qasbaya ilaa macrifatihi garashadiisa umuuraha caynkaasa adigu bal waxaa la yidhaha daruuri adigu waxa weeyaanun cilmi kasta oo ruuxana ikhtiyaar iyo qasadkiisii xataa maba aha in yaqiin ahaan buu ugu xasilayaa waana waxaa yaqiintaa ugu xasilay aanu iska daafici karayn oonu iska riixi karayn shakina aanu iska geli karahayn kaa isaga daruuri baa lagu magacaaba ama naftiisa wuxuu ka helaya ha noqoto xawaasta mid kamida waxaanuu ku haleelay ee uu ku gaadhaya haba noqoto akhbaarta mutawaatirka ah ee caadadu ay mustaxiil ka dhigaysa inuu khabarkaasi been noqdo dadka intaa leega ay been ku heshiiyeen ama calaa sabiil itifaaq ugaba dhacdo wuxuu ugu xasila haba noqdee waxaa iyada waxay noqonaysaa waa cilmigii daruurigaaba kaa la odhanaya walmuktasabu oo cilmigii buu inoogu qeybiyey mid daruuriya muktasaba bal haddaan si kaleba oo inoo dhow u dhigno ka kale si inoogu tacriifinayaa cilmigaa hore waxa weeye waa mid aan nadar iyo isdilaal ku iman ruuxii waa wax isagii xataa qasad isagoon u qasayn ikhtiyaar la-aantiisa kusoo gelaya nadar iyo istidlaal uu dee intuu adilo isu geystay waxyaala tartiibsaday markii dambe natiijo uu gaadhayna aan ahayn ayuu cilmigaa hore yahay kanna waa kaa muqaabil cagsigii uunoo waa isna yaqiin maha dani yaqiin buu ruuxu gaadhayaa shayga si uu ahaa ayuunbuu xaqiiqa ahaan iyo waaqac ahaan kuwa ogaanaya ku garanaya waxaan shacnigiisu inuu yahay in la ogaado laakiin maxaa ka horeynaya iktisaab istidlaal baa ka horeeyo fikir uu wixii mandurufiyiga ahaa ma waxan uu horta ku fikiray adilo uu isu geystay tartiibsaday markuu waxyaalaha isu wada geysto waa nooc iktisaab ayaa dabeete natiijadii usoo baxday yaqiin uu wixii yaqiiniyo ama sidiisii uu ku ogaado ay noqonaysaa balkaasna walow uu cilmi yahoonu dani ahayn laakiin waa cilmi nadariya ama cilmi istidlaaliya ama cilmi muktasababa dheh oo siide maalkan uu ruuxu markuu kasbanayo u soconayey uu markaa dee uu dhaqdhaq camal uu laba imanayo siduu maalkii ugu helo ayay tana tahay kasab uu isaga kasbanayo oo nadarkan iyo istidlaalkan buu ku kasbaday markii dambey taasi ugu xasishay balkaasna waa qaybtii labaad oo wuxuu yihi walmuktasabu bal markaa ka hore markaa maxaan odhanaaba waa ma laa yaqacu can nadarin wa istidlaal oon hore usoo aragnay waa waxaan xag nadar iyo istidlaal kuba iman laakiin ruuxii dee uu kuba qasban yahay saasoo uu isagu daruuro ahaan u laasimaya macrifadiisa iyo garashadiisu amaa kan kale walmuktasabu kullu cilmin cilmi kasta weeye oo yaqacu dhacaya can nadarin xag bal nadarkuna waa inoo dambeeya casharka saakaaban kuba arki doonaa oo waana nadarkii maaha basariga ahayo waa nadarkii qalbiga ahaa waata wayna odhan doono waxaan mandurufihiga waa waxaan aad doonaysa bal inaad wax kaba ogaato fikirkii aad kuba fikiraysay eed hubsanaysay eed eegaysay kaas baa nadarkan iyo waa nadar qalbi haddaba nadar xaggiibuu kaba dhacaya iyo wastidlaalin istidlaalkuna waaba inoo keeni doonaa isagana tacriif ahaan iyo daliishi wax la daliishado adilo iyo intaad isu geysato adilada natiijadeedii ay noqotay waxaad ku gaadhay wax yaqiina iyo wax xubaaliyo cilmi aad kuba gaadhay wadalika kalcilmi bixuduudi caalami waa garashadii ama yaqiintii ruux yaqiininayay caalamkan aan joognaa maanta wax qadiima oo weligiiba san ahaa inaanu ahayna wax soo dariyey oo la abuuro mar dambe inuu yimi inuu yahay wa ihbaati saanici saanicu waa ilaahay dee khaaliqa ahaayee waxaan sameeyey ee makhluuqan iyo waxaan caalamkan iyo umuurahan xaadis ka abuuray taa isna sugitaankiisa ama dee iyada yaqiinta la yaqiininayo in saanic jiro waxaan aanu iska samaysmin wa sidqu rusuli rususha inay dee rur sheegayaan ilaahay sooba dirayba weeye oo bal masalan waxa ay tahay caalamkani waa xaadis ama waa waxaa makhluuqa waa shay macrifa ama yaqiin dee ruuxa taa ictiqaadiye ee kuwa leh sanay iskaba ahaadeen ama weligii uu ahaa aan ahayna waxani waa wax dee yaqiin iyo hubaal iyo cilmi ah laakiin cilmigaas sasa kii hore oo kale maaha waa cilmi istidlaal xaggii kaba imanaya ama caalamkan dee tagayurkiisa iyo isbedelkiisa iyo asal ahaan xataa waxyaalahan dee aynu naqaanee dadku ay laba yimaadaan waxna inaanu iska samaysmin iyadoo cid samaysaana aanay jirin bal adilo laysu geystay ayaa ruuxii gaadhsiinaya bal adiladii samciga markaan iska dhaafnay adiladii caqliga ahayd aan eegno rususha sidqigoodoo kale mucjisaadkan ilaahay ku xoogeeyey marka la eego ruuxu u fiirsado waxyaalaha uu eego taas buu yaqiininayaa inuu dee rasuulkani risaaladan uu sheeganayo uu ku rusheegayo oo dee mucjisadan baa ah dee shaahidkii weynaa iyo daliilkii weynaa ee uu ku garanayay inuu run sheegayo inu been sheegahayn oo kale taasna maxay haddaba ruuxa uga xasishay inuu rasuulkani run sheegayo ma waxa maalan ah sa kaa daruuriga ah araggaa uu arkay unuu ku garanayaa arrinkumaha taas ee istidlaal buu xaggii ugaba imanayaa mucjizaadkan iyo sifaadkan kale uu kulansaday eegitaankii iyo taa ku fikirkii iyo ama umuurahaas garashadeed bay tani uga xasilaysaa markaa kan oo kale yaqiinta lagu gaadha ama macrifada lagu gaadhaa sacyi ama iktisaab bay kuba timi nadar bay kuba timi istilaal bay kuba timi waa qeybtan labaad wa wujuubi salaati wa acdaadiha salaada waajibnimadkeeda ee kolley waxyaalahan arkaanta islaamka ee guud ama shareecada qeybo kamida waa wax daruura ahaan aan u ogno waa kan dad aan nadarba u ihlahayn caruurtii yaryarayd iyo cid kastaaba ay dee garanayso waxaan wujuubkiisoo kale laakiin kolley dee malaa taa guud ugama jeede waa bal maalan ama furuucdii iyo tafaasiishii iyo qaybo oo kale ayuu imika ugaba jeedaaye wawujuubi salaati iyo waacdaadiha tiradeed oo kale wawujuubi zakaati sakada waajibnimadkeediiyo wa nusubiha iyo waa macrifo ka hooseyso kolley istidlaal iyo nadar kuba imanaysa iyo wakayri daalika madkuurta qeybkoodma yuclamu waxyaalaha lagu gaadhaa lagu ogaadaa fi nadari fikir iyo walisdaal istidlaal umuurahaasna waxaa la odhanayaa wixii yaqiina iyo wixii macrifeen dariiqaa kuba xasilay cilmi muktasabuu noqon ama cilmi nadariya ayuu noqonaya ujeeddadu cilmi kastoo isagu marka hore dariiqiisu uu yahay istidlaal dariiqa lagu gaadhayaa nadar uu yahay iyo istidlaalkaa cilmi muktasabaa la odhanaya wixii aan nadar iyo istidlaal xaggii kaba iman ruuxii dee uu isagu ku qasbayo inuu saasun u ictiqaadiyo u yaqiiniyo iyadoo aan nadarkiiyo istidlaalkiina waddada horu kuba gaadhay aan ahayna cilmigaa daruuriguu noqonaya maxaana halkan way ishaarayaan boqolooyinkan ama labada nin ee kitaabka inoo soo madbuceeye kollay shaarix adabkiisna uu kala dheerdheeraaye masaladan dambe xuduud ulcaalam iyo ixbaatu saamic oo imanka cilmigii nadarigahaa ama istidlaalkaa uu kaba dhigay ayaa wuxuu yidhaahaa waxaa dhici kartana kolkol culumtan almuktasaba ee dee kasabka kuba timaada nadarka iyo istidlaalka kuba timaada inay culumtii daruuriga ahayd ama cilmigii daruuriga ahayd meeshii ay dhacdoy gato oo bal wuxuu leeyahba cilmigan ama ruuxu uu yaqiiminayo xuduud lcaalam caalam ama isbaatu saamic oo kale markuu eego adiladiisa markuu eego waxyaalaha makhluuqaadkee dee muxkamkee samooyinkan iyo dhulkan iyo dee dadkan abuurkood iyo waxyaalahan ilaahay abuuray uu kaba mid yahay yadii wuxuu yaqiiminayaa oo ruuxii dee nadarkiisu saliim ahaa shaki la-aan ku yaqiiminaya inay waxyaalahani saamic leeyihin sameeyey inay khaaliq leeyihin abuuray oo wuxuu yidhaahaaba deeminka gidaarkan dhisan dee iyo waxa weeyaan maradan la tolay oo kale cid faacilo waxaa samaysay inay leedahay waa wax dee shakiliya mahuraana ee kol hadday ashyaadii yaryaraydba ay taa tahay ashyadan waaweyn ee muxkamkain isbeddelka lahayn iyada dee waxay noqonaysaa waxaa iyada aan midaahnaba halkan way kaba sii heer saraynaysaa oo cilmigii daruuriga ahabay taasi laba mid noqon oo mansiladiiyo daruuriga ahayd ay noqoto waa cibaaradiisii uu kitaabkiisa ku oranay qolooyinkana ayaa ishaareen bal intaas in cilmigii oo saan soo sheegay kolkol tacriifkiisu iskaba adag yahay iyo qaybihiisii baan intaa kagaba baxaynaa faslun waxadul jahli jahliga xaddiisu ama marka jahli la idhaah tacriifkiisu wuxuu noqonayaa tasawuru lmacluumi wixii shanigiisu halkii cibaaradaydii horumaan ku socdaa waa maa min shanihi an yuclam xataa addoonkaa wixii shanigiisu ah in la ogaado oo la suuraysto calaa khilaafi maa kii khilaafkii ama si ka duwan lagu suuraysto huwa isagu waa waxaas macluumku ama shanigiisu in la ogaadaa bihi ay caleyhi korkiisa uu ku suganyay si khilaafsan oo ka duwan lagu suuraystaa laydhaha halkii cilmigii macrifuu inooga cabiray jahligu dee macrifo maha waa tasawur buu imaka tan kaba cabireen marka waxa uu inoogu tacriifiyey wixii shacnigiisu ah in la ogaado oo ruuxu uu suuraysanayo ay la tahay ama uu haysto si uu waaqic ahaan ahaa si uu nafsul amarka uu ku ahaa si ka duwan uu haysto kaas baa waxaa lagu magacaabaa jahli horta waxaan filaya cibaaradan waa cibaaradii aan waraqaadkaba kusoo aragnay isku waqtigun bay labada sheekh ahaayeen lafdigan calaa maa huwa calaa khilaafi maa huwa bihi sharxin waxaan soo aragnay inay nusqooyinka qaarkood waraqaadka ay dhacday halkaa calaa khilaafi maa huwa bihi bedelkeed calaa khilaafi maa huwa calayhi lafdiga calayhina aad bay halkan uga sii yar muuqasho badnayd waana maqsuud bal imaamkan macruufka ee jurjaani la yidhaha kitaabkan le atacriifaat ee umuurahan alfaadahan isaga ah waa kutubta dee tacriifaadkee waxaa yihiin alfaadaha kala duwan ee culumta kala duwan ku yimaada ayaa lagu fasiraa saa tacriifaadkiisa oo kale kuwa dee cilmi gaara lagu fasiro alfaada kutub ay u dejiyeenna waa jira culumta kala duwan iyo kutub caamina way jiraan isaga tacriifkiisii halkan tasawuru macluumi calaa khilaafi maa huwa calayhi isna cibaaradaas ayadoo inta udhaxaysay bihi bedelkeeda calayhi bay calayhina aad bay meesha uga yar muuqasho badantae laakiin guud ahaan waa wax inoogu soo noqnoqdo kutubta rasuulka ama marka ay wax tacriifinayaane marka waxa ay tahay uun jahligu uu yahay shaygii bal shanigiisa in la ogaado oo ruuxu uu qaato uu haysto uu suuraysto san uu fil waaqic uu ku yahay si ka duwan taas marka kolley tacriifkana wuxuu noqonayaa jahligii murakabka buu khaas ku noqon waayo jahliga san horeba usoo aragnay labay u kala qaadeen aljahlu lbasiid iyo aljahlu lmurakab jahliga basiidka waxay ka dhigeen cadamu lmacrifa oo imika dhulka wixii ka hooseeya wuxuu yahay ma ogin si aan u haysano oon leenahay mayo waxa iyo waxaasoo haddee dhici karta ruuxuu u suuraystaana maba jirto marka macrifo la-aantaas jahli basiid ay yidhaahaan jahliga murakabkiina waa wixii oo si uu ahaa si ka duwan uu haysto laba jahli baa isduwan halkan mid wixii dee xaqiiqadiisii ama waaqaca suu ku ahaa ruuxii jaahil buu kaba yihi haddana isagiiba isu haysta inuu garanayo oo inuu isagu wixii jaahil ka yahayna ma garanayo jahligiisaasna jaahil buu kaba yihi oo waa kan suuraysanaya si uu ahaa si ka duwan u suuraysanaya marka kani waa tacriifkani qaybtii jahligii murakabka ahaa ayuu khaas kuba yahay ee haddaba wixii macluumkaa wixii shanigiisu tahay in la ogaado si uu ahaa si ka duwan ruuxu u suuraysto si ka duwan uu haysto taas baa waxaa lagu magacaabaa jahli baa lagu magacaabaa jahligina intaasaan kuba dhaafaynaa ee kollayna waa shay aan inaguba haleelayno oon garanayno bal labadaa qaybadun baabay u kala qaadaan imika laakiin waa kii murakabka ahaa wadannu danigu waayo alfaadahani waa wax dee kutubtiina uguba imanayo saba aad bay mudantuun in bal laynoo sii tacriifiyo danigu tajwiizu amrayni laba amar banayntood weeye axaduhumaa midkood adharu uu ka muuqasho badan yahay min alaakhari ka kale wuxuu danigii leeyahay bal tajwiisku kollay yar cibaaro musaamaxa kuba sugantay waana si aynu waraqaadka kuba soo aragne laakiin kollay ictiqaadkan ama dee aad wuxuu ruuxu si u haysta ee raajixa ah ayuubaaba danigu uu yahay laba amar ama laba ixtimaalba dhe masalo ama shaybaa wuxuu haddii wej mooye wej labaad aanu ixtimaal ahayn dee dani meeshii ma yaalo laba ixtimaal iyo wax ka badan baa ku wada sugan labada ixtimaal amase wixii kaba sii badnaa baa mide raajix ruuxii u yahay taas baa waxaa lagu magacaabaa dani waa male dee ruuxi oo taas waa waxaan yaqiin ahayn in arrintii shakiga inoo soo socdana maaha labadii dee xaal ee ama labadii ixtimaal ee waxaan ku wada sugnaa markaad mid ahaan adigu aada xaggiisa u badan tahay ama ictiqaadkaa wijaabibkaa uu badan yahay ayaa dani lagu magacaabaya kollay dani dee inaguba aan garanaynaa taas wey waa waxaan dareemayna markaa muxuu ihi ka ictiqaadil insaani insaanka ictiqaadkiisiiba weeye fiima wixii yukhbiru bihi ugu waramaya ama uu kuba waramaya hiqatu ruux lagu kalsoon yahay muxuu ictiqaadinayaa anahu calaa maa akhbara bihi saa uu ku waramay ninkan hiqadii inuu waxaasi yahay wain jaaza haba banaanaato an yakuuna inuu noqdo oo shaygan dee maalan uu ruuxani sheegay bikhilaafi san uu ku waramay si ka duwan haba noqoteen oo wuxuu mithaal inoogaba dhigay ruuxaad ku kalsoon tahay oo hiqaa ayaa warkuu sheegay dee ninkani waa ninkaa lagu kalsoon yahay hadduu dee faasiq iyo shaki baa ku geli lahaayo danigaasi ma dhaceen marka maxaa agtaadii raajax ku ah ood ictiqaadinaysaa saa uu ninkani kuu sheegay arrinku inuu yahay laakiin arrinku dee ruuxii sahwi baa ku iman karo khada baa ku iman karo ruuxan hiqadii been waa sheegi karaa maaha tawaatur xaddii ma aha maxaana iska badnaan arrinku inuu taa ka duwanyaho si kaleba uu yaho san uu kugu sheegay arrintu inaanay ahayn oo isagu uu qaatay ama uu been kaba dhacday uu yahay ama dee taasi khada u meeshii dhacay ayaaba iyadana iska badnaan haddaba jaanibka kalooduu dee nin hiqii ku waramay ood wixii ka rumaysato ixtimaalkan kalena jiro eed badnaynaysay arrintu inaanay saa noqon taas baa waxaa lagu magacaabaa dami waa mid waa mithaal wa dami linsaani insaanka merihiisiiba weeye fi lgayni daruurtii almushafi athakhiini anahu yajiiu minhu madaru bal lafdigan almushif dabacadka kitaabkan arkay waa sida wada dhacday waayo nusqadan aan hayno waan haynaa kollay nusqooyinka kaleen hayana dabco adigu dee madbaco caalam lkutub kuwa ay yidhaahaan ama dee cunwaankeedu madbaco uu yahay madbacaysayna waan hayaayo waxaa la socota dabcadaas takhriij yar mudawalahoo axaadiidta kitaabkan ku iman doonta cabdullaahi bnu sadiiq algumaari ninka macruufka ahaa ee dee aan waqtigiisuba dheerayni uu takhriijiyey in kaloo doctorna kitaabkuu taxqiijiyey oo iyagana waa taas daarulkutub alcilmiya dabcadeedana waa saa dhacday labada nusqe ee sharaxyada ee kitaabkan waa kuwan hayo laakiin waa sharaxa sheekhow ama sharaxa uu cabdilmajiid turki doctoorka la idhaah uu taxqiiqiisa lahaa iyo dabcadiisa iyo in cali bnu cabdilcasiis alcamiiriini la yidhaaho oo dee sacuudi ahaa oo asaatidada jaamicatulimaama isaguna kitaabka dabca uu madbuceeyey sharaxa labadaba waa cibaarooyinkani waa cibaaro dhacay oo kale lafdiga almushaf luqadii haddaan dib ugu laabanana kollay dee lafdi ficilkan maadadan ay kasoo jeedo hulaatigiisa iyo rubaacigiisu wax macno halkan inoogu munaasiba oo culimmada kutubtii luqada guud ahaan inoogu sugani maba jirto in maradan ama sitri iyo wixii lamida waxyaalaha khafiifka ee waxa ka dambeeya laga arki karo thobun shafaaf ama dee waxa weeyaan iyada taas waa loo isticmaalaa nuqsaanta iyo tafdiilka oo axaadiidii ribada oo laa tushifu bacdaha calaa bacdin iyo waxyaale way kuba yimaadaan ruuxu marka hilibkiisu gooma waxyaale dee wax kastaaba aba gooyeen u weydooba oo kale iyo waxyaale loo isticmaalo laakiin macnaha weli waana wax ishkaal uga keeno dee kutubtii luqada iyo kutubtii usuulkaiyo bal cid hesha waqti dheer bay qaata waxa laga yaaba dee anigu iminkaan sheegaya inay laba saacood inka badan kelimadan igala qaatay kolay laba waqti oo kala duwan laakiin waxaan leenahay waxaasoo dhami ee kutubta wada dhacay dabacaadka aan sheegayo waa lafdi taxriif ah sawaabkuna halkan in la yidhaah weeye fi lgaybi almusifi qolooyinka dakaatiridaasna may taaban oo halkan shiinta bedelkeedun siin lagu bedelo kollay iyadoo ay dee waqti dheer iga qaatay markii dambe kitaab nafaa-is al usuul la yidhaaho waa kitaabkan almaxsuul la yidhaaha fakhrudiin araasi leeyahay ee kutubta waaweyn oo usuulka ka mida weliba sharax uu leeyahay oo qaraafi leeyahay kollay sagaal mujalad baa dee dabcadan jirta lagu madbaceeyeen hayo marka horeba maxsuulka lix mujalad dabcadii daahir adigu markaa muxaqiq ahayd lagu madbaceeyeyba kaas baa wuxuu shaarixaas baa ama qaraafi baa wuxuu soo naqliyey mithaalkan oo kitaab kaloo almuntakhab idhaa mukhtasaraadka maxsuul ahaa buu kaba soo naqliyey uu kaba cabiray waxa dhacay oo mithaal ahaan u dhacay fi lgaymi alradbi almusifi markaasuu isagu sii sharxay oo wuxuu leeyahay musifkani waa bifatxi siin ama dee bisiin ilmuhmala waa siin muhmala ah macnuhuna wuxuu ku yimaadaa saa uu yidhi marka kolley haadka iyo wixii duulana way ku sifeeyaan daruurana way u timaadaa oo marka bal kaba soo qaado waxaan duulayaa aanay aada u kicina dhulka uu ku dhowyahay fii dayaraani daa'irku oo kale ayaa laga cabiraa asafa daa'iru idaa qaraba alarda fii dayaraani daruurtoo kale markaa dee daruurtii ay intay hoorto ama ay ku dhowday inay da-do oo kale markan ay googo-antay ama ay yartahay way kala dhowyihin oo tanaa dhow bay dhahaanoo soo dhowaato oo kale marka dee daruurtii ay tahay daruurtaa thakiinkaasuu inoogaba cabiray ku dhow inay da-do la filayo inay da-do dee sida caadada lagu yaqaanay inay biyo kaba yimaadaan taasoo kalena waxaa lagu magacaabaa iyadana asafa saxaabu daruurtii ayaa dhawaatay weeyaanoo dhulkay kusoo dhawaato waa marka la filayo inay da-do dee markii kutubta luqadna guud ahaan macnahani sida saxaax iyo lisaan alcarabi iyagoo weliba shawaahid carbeed oo ashcaar iyo waxyaalahaas cibaaradan ay kuba timi ay kuba sugan tahay way kuba sugan tahay laakiin ashafo macnahan asalahaan kama helaysaan bal marka waxaan leenahay kolley aniga dee waa tan idinka waa sahlan tahay sidaa ka ogaateen waxa cibaaradu ay tahay wadani linsaani insaanka marihiisa fi lgaymi daruurta almusifi dhow weeye athakiini qarada leh waa daruur caada ahaan markaan eegno si ay tahay iyo dhawideedaas iyo waxyaalaha markii biyibaa cusbeeyoo dhaweeyebe ay caada ahaan loo malaynayo inay da-ayso roob kaba imanayo taasba weeye muxuu u malaynayaa insaankii annahu yaji-u minhu inuu ka imanayo daruurtaas ama saxaabka qeybka almadaru roob wain jawasa haba baneeyo an yanqashaca inuu kala tago daruurtii can gayri madarin roob la-aan uu kala tagabe oo wuxuu leeyahay danigii buu amhiladii inoo wadaayo haddaad aragto daruur dee calaamaadkii marka uu dadku da-ayo ku muuqanjirtay ayinayda-ago maxaad ku malaynaysaa caadaha aan ugu malaynaynaa inay da-ayso roob kala imanayo laakiin markaasi mayaqiin baa abeeday asal ahaan si muuliyo si kale uma dhici karto ixtimaal kalaa jira in daruurtuna aanay kala yaacdo un adigu ay kala tagtaa ixtimaalkaasna waa jira laakiin ixtimaalkaas waa ixtimaal daciifa waa jaanib marjuuxa jaanibkii raajixa muxuu yahay dee markaan caada ahaan eegno waktiga dee inay daruurta roob kaba yimaado marka taasoo kale muxuu yahay isaguna dani marka danigu waa darafta raajixa darafta marjuuxa waham bay yidhaahaanba waictiqaad lmujtahidiina waa mihaal saddexaad mujtahidiinta ictiqaadkoodiiba weeyaan fiimaa waxyaalaha yuftuuna bihi ku fatwoonayaan oo min masaa'il khilaafi masaa-ishan culimada iskula khilaaftay ah taas ay kuma fatwoonayaan ictiqaadkoodii weeye wain jawasuu haba baneeyeen an yakuuna alamru arrinku inuu noqdo bikhilaafi dalika san iyagu ay ku ictiqaadsayeen ama ay ku fatwoonayaan si ka duwanba inuu noqdo waa mithaal saddexaad oo wuxuu leeyahay ninkii mujtahidka ahaa masaladii dee ay masale ikhtilaafi ahayd ee daliilkeedu danigaba ahaa ama khilaafiga ahayd isagu sidii la raajax noqotay ayuu ku fatwoonayaa oo uu leeyahay xukunku waa taas arrinkuna markaa muxuu yahay dee daniguna halkan meeshii yaqiintaa la dejinayaayo dee waxaan ku nahay mukallafin ama mutacabadiin dee ku dhaqankiisa eh wuxuu isagu ictiqaadinayaa masaladan xukunkeeda musaaya ka soo qaadin mujtahida oo eegaya ama kaba hadlayoo la weydiiyeyba haweenaydan iyadoo dee dawaatul xayd ama dawaatul aqraa ah la furay ciddadeedu maxay tahay ninkii mujtahidkaa wuxuu ku fatwooday ciddadeedu waa saddex duhri baabuu ku fatwooday eeg duhri buu ku fasiray naftii marka taasoo kale dee ninku markuu waxyaala isu geystay mujtahidka ahaa adilo eegay ama luqadii iyo shawaahideedii iyo waxyaalihii kale nusuusee uu meeshan uu isu geysanayay ayaa maxaa isagii la raajax noqday oo uu ictiqaadiyey in qurcigu halkan uu yahay duhri buu ictiqaadiyey laakiin arrinkaasi muxuu yahayna waa lagu khilaafsan yahay dad baale qurcigu waa xayd iyaguba adiladooday leeyihiine isagoo taa ictiqaadsan isaga taasi danigiisa ay la raajix noqoto tuu ku fatwoonaya ay tahay dee ixtimaal kalena waa jiraa inuu baneeyo in s qolada kale ay masalada kaba haysaan taas ase hadalkii shaafici oo kale uu lahaa dee qawlii sawaabun yaxtamilu lkhada aniga qowlkaygan aan qabaa san aan ku fatwoonaya dee agtayda sawaabun ku yahi waayo wixii la raajix noqday laakiin muxuu ixtimaalayaa in khada oo dee cidda kaleba qowlkan igu khilaafsanay ay masalada hayso wa qowlu kayri khada'un yaxtamilu sawaab laakiin kuwa kale qowlkooduna khada baan u haystaa laakiin waxaa suurtagala inuu sawaab yahay marka ninkan muctaqid ninkan mujtahidkin wuxuu banaynayaa ama dee agtiisii la raajax noqotay inuu xukunku san uu isagu ku tegayahy laakiin maxaa meeshii jira ixtimaal kale oo ah inuu arrinku uu noqdo sidaas ka dagwanba oo oo cidda kale ee iyada ku khilaafsanay say kuba tagtay ee masalada de maxaa ruuxii agtiisa ku banaan dee amar ilaahay intay isu timaado ay ururto hadhow halkaa biyo kaba yimaado arub kaba yimaado inay sidaas u ahaato midkood u raajixi ma jirto oo imaka ma laha daruurtan sida tii hore inay wax keena inuu u maleeyay inay da-ay soo caado ahaantiibaa jirtay ee maanta tii ma jirto taasoo kale shaki baa lagu magacaaba washaki lmujtahidi ninkii mujtahidkaa shakigiisiba weeye fii maa lam yaqdac bihi min alaqwaal wixii dee ama lam yaqdac bihi min alaqwaal wixii aan la yaqiininahayn la jasminahayn aqwaashii ah ujeedadu masaladii hore ee uu ku fatwooday waxbaa u raajix noqday masaladii way hortaallaa wax isaga u raajixi ma jiro marka taasoo kale shaki baa lagu magacaabaya iyo wagayri dalika min alumuuri umuurtiya allatii umuurtaasoo laa yuqallabu fiiha aan la qaalib yeelahayn la raajix yeelahayn axadu tajwiisayni labadan ixtimaal ee la banaynaya mid ahaan cala alaakhari ka kale aan laga raajix yeelayn bal adigu umuuraha shaki baa lagu magacaabaa kollay taasna halkaasaan kuba dhaafayna shakina wax macruufowno adigu ujeeddadu labada ixtimaal baad midna raajixayna baabu bayaanu nadari wadaliili nadarkii iyo daliilkii caddaynteed ayuu baabkiisii yahay nadarkuna halkan san markii horeba markii dhaweyd aan hadalkaygii aan kusoo daray waxaa looga jeedaa nadarkii qalbiga ahaa isagaa shaaric sheekha musanifkii sharaxiisa kuba yidhi maaha aragii aynu wax ilsha ku arkaynay maaha waa waxaa fikirka qalbiga iyo nadarkiisa kaba imanaya haddaba bal nadarkaas aynu markaa dhaweyd baynu soo aragnay labadii qaybood ee cilmigu uu lahaa kii daruuriga ahaa iyo kii isagu iktisaabkaba ahaa ayaan dee mukhtasarka uu kaba cabire labadaba waa inoogu jiray walow mid aan dee aniguna aan soo raaciyey oo dee waa tacriifkii culimada kale ay kuma tacriifinayeen oo cilmiga daruuriga ana nafyi ahaan buu ugu jirayoo maa laa yaqacu can nadarin wastidlaal baan nidhi waa waxaan nadar xaggii kaba imanoo nafyi ahaan baa nadarka ugu jiray kan mukhtasarkaana ihbaat ahaan buu ugu jiray oo kullu cilmin yaqacu can nadarin wastidlaal taas baa nadarkii inoogu soo reeyay marka isagii baan u baahanay nadarku muxuu yahay tacriifkii halkan uu inoogu keenay inay cilmiga tacriifkiisiibuu inoo galay ihbaat ahaanna waa inoogu galay nafyi ahaanna waa inoogu galo inooguma sugnaa marka nadarkiibuu inoo tacriifinayaa wuxuu yahay marka wuxuu uhi sheekhu wanadaru nadarku walfikru fikir weeye fii xaali lmanduuri fiihi waxaan la eegayo ee la doonayay in la ogaado xaalkiisa laguma fikiro la ictibaariyo taas baa lagu magacaabaa sarkashii imaamka la yidhaha dee kutubta usuulkii kala duwan lahaa oo dee uu kaba midiyey kitaabkan weyne waasaca albaxru lmuxiid kitaab yaruu leeyaho luqdat lcajlaan la yidhaaho oo kollay mandiqada hore usoo galayba kitaabkaasi oo dee hore usoo galay mandiqadeenna oo kollay mandiq iyo usuul baa isugu jira ayaa nadarka ayaa wuxuu ku tacriifiyaa annadaru alictibaaru fii xaali lmanduuri fiihi liyucrafa xukmuh waa hadal intii hore inooga yar dheer oo nadarkii inoo sii tacriifinaya waa ictibaarkan waxa ama fikirkan aada ku fikiraysa waxad manduuru fiiga maxaad ugu fikiraysaa waa liyucrafa xukmuhu wey waa intan uga jeedee si xukumkiisii loo ogaado si aad u garatid waxaan xukumkiisu wuxuu yahay eegitaankan aada eegayseed hubsanayseed kuma fikirayso waana dariiqii cilmiga ama dariiqii danigu ama cilmibuu markaa ku gaadhsiin ama danibuu ku gaadhsiin oo wax haddii masale ay ku hor taallo masaladii adiladeedii iyo umuuraheedii iyo xaalkeedii aada eegto marka dambe aada xukum gaadho ee xukumkaasi hadduu daliilkani daliil qadci ahaa kol qadci buu noqdaa hadduu daliilkani daliil dani ahaana dani buu gelayaa basaabal maalan haddaad adoo eegaya iyo tarabasan bianfusihina alaaata quruu aada markaad umuuro isu geysato aada gaadho inuu qurcigani xayd yahay weli arrinku ixtimaal kalaa jira wax kalaa jiro oo dee wuxuu ku gaadhsiiyey dani xukunkaad ogaatayna waa taas haddaba waa eegitaankan waxaan manduurufiigaa la eegayo la fiirinayo si loo ogaado xukunka uu leeyahay taas baa nadar lagu magacaabo marka waa dariiqii cilmiga ama dariiqii danigaba wa huwa dariiqun nadarku dariiq buu u yahay ilaa macrifati alaxkaami axkaamta garashadeeda idaa wujida bishuruudi dee waa haddii dee uu ujeedo dariiqiisii saxiixa la helo bal markaa shuruuddiisa isaga inoo sheegi doona ee marka haddii shuruuddiisa inoo soo socota la helo dariiqa xukumka lagu ogaado ama axkaamta lagu ogaado ama waxaa xukumkaasi inoogu sugnaanaya cilmi dee waxa weeye daliil qadciya intuu yahay cilmi iyo hainoo noqoto ama dani haba noqotee dariiq axkaamta lagu ogaado nadarku yahay oo min annaasi dadka waxaa ka mida man ankara nadara cid diiday nadarkoo tidhi nadarkan inkirtay wa hada khada-un kaasi khada weeye oo nadarkii lama inkiri karo lianna alcilma waa macrifadan iyo garashadu maxay bilxukmi waan iska horraysiisanaya waayo cilmiguu ku tacalluqaya garashada bilxukmi xukumkii la ogaado oo waxaan xukumkiisii la ogaado shaygii manduurufiiga ahaa yaxsulu wuu xasilayaa cinda wujuudi cinda wujuudi nadar marka istidlaal fikirkan iyo eegitaankan iyo bal ictibaarkani uu yimaado ayaa inaan ogaano waxaan xukumkii uu inoo xasilayaa saa daraaddeed wax dee la diida ma ah waa wax jiro weeye fadalla markaa taasi waxay daliil u tahay calaa annahu dariiqun lahu ay calaa annahu dariiqun lilxukmi inuu xukumka garashadiisii dariiq u yahay ayay taasi daliil u tahay faslun faamaa shuruuduhu buuli shuruuda nadarku markan ay ujeedadeega nadarkiina wuxuu ina yidhi waa taa aan yidhi waxaa nadarkanba loola imanaya ama manduurufiiga aan xaaladiisa u ictibaarinanaa si aan xukumkiisii ogaano sheekhuna waa kan ina yidhi waa dariiqii axkaamta laguma garanayay idaa wujida bishuruudi inay markastaba nadarku xukum haddii dee aan shuruuddiisii la helin oon dariiq nadar saxiixa aanu noqon wuxuu ku gaadhsiiyaa wax daymale ma noqonayo xukum sharciya ma noqonayo haddaba shuruuddii uu nadarku lahaa ayaa wuxuu leeyahay fa ashyaa ashyaa weeye oo ujeedadu bal saddex arrimood buu inoo sheegayaa axaduhaa midkood an yakuuna naadiru ninkan naadirka waa ninka waxaan ku fikiraya xaalkiisa eegaya weeye maanta inuu yahay weeye kaamila alaalati adaadiisa iyo aaladiisa hubkiisu ninuu u dhan yahay ujeedadu waa nin macrifadii dhammayd ee waxaan dee waxa weeyaan nadarkana uu markaa ku gaadhayo natiijo fiican uu ku gaadhayo nin la weeye wuxuu yihi calama nadkuru fii baabi lmufti sian ku sheegi doono baabka muftiga insha allahu tacaala ujeedadu waa halkaynu dee horena usoo aragnay kitaabkana waxaan ku arki doonaa ruuxan muftiga ah ama mujtahidka ah shuruudda uu leeyahay ninkasaa ma odhanayo waan iska fatwoonaya ninkasaa mujtahid kama noqon karo macrifo inuu heer fiican ka gaadho ama heer sare ka gaadhaa loo baahan yahay taasuu u wada inay aaladiisu ay u dhan tahay bal taasi iyadu waa mid oo marka waxay noqonaysaa an yacrifa dariiqa alaxkaam alsharciya wa kayfiyata tartiib aladila wey inuu garanayo axkaamtii sharciga ahay dariiqeedii inuu garanayo adilada sida loo tartiibinayo ee bacdaha calaa bacdin taa inuu garanayo waana umuuro inoo dambeeyo shuruudda muftiga ama mujtahidku wahaani ka labaad an yakuuna inuu noqdo weeye nadaruhu waxaan uu eegayaa fii daliilin waa inuu daliil eegayo waxaan uu ruuxu rogrogayo ku fikirayo xaaladiisa ictibaarinaya waa inay daliil tahay laa fii shubhatin shubha inaanay noqon oo wuxuu sheekhu yidhaha aimo waaweyno aaladoodu xaggan ijtihaadka ay dhammayd ama kaamil alaalaha shardigaa hore buuxiyey ayaa kolkol khadda uga yimaadaa masalada wuxuu gaba yimaadaa waxay eegayeen baaban daliil ahayn oo dee ciddii kale ee khilaafsanaydna daliilkiibay haysaa isagu waxan waa shubhad ayuu eegayey marka dee taasoo kale natiijo fiican laguma gaari karo oo wuxuu misaal ugaba dhigaa markaa nin kol hadduu waxaanuu eegaya aanu daliil ahayn ee uu shubha yahay nin dee beled ku socday dhinaca galbeed kaba xigo xagga bari u kacay ee weligii hadduu sii socdo fugaan buu kaba sii qaadaya marka wuxuu kole daan u daliil ahayn natiijadii madbuubkeedii la doonayay kolley ma gaadhayo horta waa inuu waxan uu eegayo ku fikiraya ictibaarinaya daliil waa inuu yahay taasna waa arrin muhima wa thaalithuka saddexaad an yastawfiya inuu dhammaysto weeye shuruudan daliili shuruuddii daliilka uu dhammaysto oo daliilkan dee shuruud buu leeyahay shuruuddiisii waa inuu dhammaysto wayuratibahu uu tartiibiyo calaa xaqii sidii uu ahaa ee dee ay ahayd iyo xaqiiqadiisii uu ku tartiibiyo wayuqadima uu horreysiiyo maa yajibu taqdiimuhu wixii ahayd in la horreysiiyo wayuakhira uu dambaysiiyo maa yajibu taakhiiruhu oo sida dee tartiibta adiladiiyo tacaarufka nooguba iman doonta sheekhu sharxiisa halkan oo kale markuu shardigan sharxayay oo kale ama uu sii dheeraynayay wuxuu kabadh mihaal ahaan soo qaatay ruux la weydiiye kasoo qaada ma eegaya xaddan iyo dee sariqada iyo goyntan gacanta la goynayo ilaahay qowlkiisii a wasaariqu wasaariqatu faqdacu aydiyahumaa taas baabu soo qaatay oo wuxuu leeyahy dee taasi daliilkii qeyb ka miday tahay ee daliilkii oo dhan ma wada ahaa oo matalan wuxuu leeyahay ruuxu markuu taagayo hadduu aayadoo intuu